bismillahi raxmaani raxiim waa guddoomiyaha degmada garbahaare noor sheekh maxamed qoraale waxaan salaamayaa idaacadda shabeelle waxaa jiray aniga oo magaalada beleedkeeda meel magaalada markaan bartamaheeda abuur ku taalla magaalada ka sawiranaya bilicdeeda iyo quruxdeeda roob baa ka daaya oo niman dad jaaliyado ay iisoo dirsadeen inaan oo ahaye u sawiro magaalada waxyaalaha ku kordhay iyo quruxdeeda iyo guryaha laga dhisay ay iga soo dalbadeen xaaladda iyadaydan oo ku jira ayaa waxaa ii yimid ciidamada ethoopia oo ay saraakiil la socdaan xorriyaddii bay iga qaadeen waxay iga qaadeen telefoonadii waxayna igu sameeyeen in ay iga saxeeyeen meeshii aan taagnaa oo gaadiidkii taagnaa staafkiigu joogay staafkiina waa iga reebeen anigana si xoreyska qaadayo waxay igeyeen taamka ay deganaayeen telefoonka ay iga qaadeen bay baareen magaaladii aan sasawirayay wixii oo dhanna waa iga wada tuureen dhibaatadaasay igu sameeyeen waxaa kaloo kasii horeysay aniga oo guddoomiyihii degmada ah oo ah ninka keliya ay shacabku ay si khiyaarkooda ay kusoo doorteen in ay ay igu sameeyeen tahdiid aerobortka magaalada iyadoo ay jiraan wufuud ka imaanaysiin magaala madaxda maamul goboleedka jubbaland kismaayo wufuuddaas oo ku socday magaalada garbahaarey aanna macdamaanay inaan kusoo dhaweyno magaalada garbahaarey ay shanta nala galeen oo ay gacan ka hadal igu sameeyeen oo aerobortka ay iga soo saareen isla markaasna ay diideen in maaragtay aan aerobortka hore u galo magaalada anigu aan xukumay arrintaas way noo sii horeysay kama aanan hadlin muddo laba bilood ka hor ay ahayd haddana shalay muddaan ayay nagu sameeyeen beryahan dambena wax xiriira oo aanu lahayn maba jirin dhibaatadaasu markay dhacday
maxay tahay sababta marka makuu sheegeen saraakiisha ethoobia sababta mobilada lagaaga qaaday maxaa lagu sheegay waad mahadsan tahay wax lay weydiiyey ma jirto telefoonka baa yaa la qaaday waa la baaray sawirada magaalada ka qaaday baa laiga tuuray wax kale oo ujeedo oo lagu sameeyey ma jirto dhibaato kalena iguma aysan sameynin intaasna waxay igu sameynayeen waxay ahayd xataa cidii la hadlaysa ma aysan jirin markii telefoonada ay ka tuureen waxay ay aan kusoo kusoo tuuray oo aan reena websaytyo oo dhigo oo aan u diro jaaliyada dibadda aan u dirana ay iga tuureenna telefoonkaygana way siiyeen ama bacad ka tag bay igu yidhaaheen waa barantaa magaalada oo sawirayana kuma arki karno waa gartay marka sidaas yaa sameynaya ma askar ka tirsan ethoobia mise saraakiil arrintaasna waa arrintaas saraakiil baa igu samaysay ragga aniga ii yimid oo gacan kaadalka igu sameeyey waa saraakiil weeye arrintaasna waxaa ka dambeeyay sarkaalka u sarreeya ciidanka ethoobia amisom mandate-ka soomaaliya ku joo- ku joogto haddii aan ku jilciyo waxaa weeye inay la shaqeyso maamulka ay shacabku soo doorteen inay la shaqeyso balse inaan shacabka la shaqeyso ma ahan ayada ayaa na tasarufaysa dhibaatadaas nagu sameynayso waa gartay marka dhibaato kale oo lagugu sameeyey ma jirtaa markii aan ka tagno in mobilada lagaga qaaday oo muddo halkaas ay kugu hayeen laba bilood ka horna aerobortka anigu aan mas-uulka ka ahaa oo wufuud garbaare ka tagta ay kusoo degayeen ayaa waxaa la diiday inaan aerobortka galno gacanta xadadka la egeliyo banaankaa laii soo saaray waa gartay marka waxyaalahaasoo dhacdadaas oo dhan ka dambeeyey malihin wax xiriira oo aanu kaga wada shaqeynayna arrimaha bulshada ay nagala shaqeynayaan ma aysan jirin wax xiriira oo amniga aan ka kaga wada shaqeynayna ma aysan jirin wax iskood khiyaarkooda ay u sameynayaan oo iyaga iskood ay umagaanna wax kaloo aan ka wada shaqeynaynana ma jirin
waa gartay misleeda marka arrintan shaksiyaada ka dambeeya oo ciidanka ethoobia gadaal ka riixaya aniga uma dhigi karayo arrintaas kuma dambaabi karno waayo ma ma dareemayo aniga cid hadda aan i taargada aan isu nahay ma dareemayo oo soomaali ah oo aniga buusgaraynayso ay dhibaateynayso ma garanayo
waa gartay waxaa kacay dhammaan shacabkii magaalada garbaharey marka ay kacaanna waxay go-aansadeen inay mudaharaad ku sameeyaan ciidamada amisom ciidamada ethoobia amisom yaana dhehna ciidamada ethoobia oo jooga magaalada garbaharey balse dadka shacabka ahaa aniga ayaa ka hor istaagay aniguna aada iyo aad ayaa naga kululaaday xorriyadka qaadka nala ku sameeyey oo ciidamada ethoobia ay nagu sameeyeen jirdil lagu geysta ma jiraan mayo wax jirdil jirkayga looma geysan jirkay gacanka hadalkaas iyo xorriyadka qaadkaas lagu sameeyey maya jirkayga lama taaban waxba laguma
waa gartay marka arrintan mas-uuliyiinta kale ee gobolka oo kaa sareysa iyo saraakiisha kale maxaa arrintan ay kala socdaan
waa joogaan saraakiil gobolka way joogaan barnaamijkaasna way way la socdaan way ogyihiin balse waxay dhammaantood aaminsan yihiinba in awoodda etoobiya ay waddanka ku joogto inay tahay mid muxuu ahaay ayadu seerada naga yeeli karto